barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniina tobanka bisha februari sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii barka duhurnimo halka washington ay saacaddu tahay shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabduqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah gabar dhallinyaro ah oo magaalada boorama ka hirgelisay iskuul gaar u ah gabdhaha raba inay bartaan wadista baabuurta
marka lagu leeyahay gaadhi baa la baranayaa yacni inantu inay gaadhigii karto ay kaxayso unuma barno waxaan u barnaa xitaa inay bedelan karto taayarka calaamadaha ay muxuu ahaa la marayo waqtiyada la istaagayo malka la leexanayo muxuu ahaa birbiraha la shidanayo
waxaan kaloo idiin haynaa dhallinyaro magaalada cadaado ka bilaabay ololo xagga nadaafadda ah
kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijkeenna hadalka ki dhebecsanba jacaylku tiirsada farxadan laga daaliniyo duxbay sheekadu tahay
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
malaayiin qof oo ku sugan dalka china ayaa maanta shaqada ku laabtay kadib markii ay qaateen fasax dheer oo looga gol lahaa in hoos loogu dhigo fiditaanka xanuunka coronavirus iyada oo tirada dadka u dhintay ay kor u dhaafayaan sagaal boqol oo qof ugu yaraan afartan kun oo qof ayuu saameeyey cudurka oo dabayaaqadii sanadkii tegay ka dilaacay magaalada wahun ee dalkaasi si loo xakameeyo cudurka ayaa waxaa aad loo yareeyey dhaqdhaqaaqa dadka ee intii lagu guda jiray sanadka cusub ee shiinaha markaas oo boqolaal qof ay booqdaan eheladooda sidoo kale fasaxa magaalooyinka iyo gobollada qaar ayaa la gaarsiiyey ilaa tobanka bisha febraayo oo maanta ku beegan tallaabadan aan caadiga ahayn ayaa magaalooyinka qaar ka dhigtay kuwo cidlo ah iyada oo dadka ay go'aansadeen inay guryahooda ku nagaadaan inkastoo ururka caafimaadka adduunka ee hu uu sheegay inay jiraan astaamo muujinaya inuu yaraanayo fiditaanka cudurka haddana ay jiri karaan dad aan weligood shiinaha tegin oo uu cudurka saameeyey wafdi ka socda dowladda masar oo isku dayaya inay qaboojiyaan xiisadda ka taagan marinka gaza ayaa maanta oo isniina halkaasi gaaray sida uu wakaaladda wararka a f b u xaqiijiyeen ilo wareedyo ka tirsan waaxda ammaanka ee ururka xamaas tani ayaa imaanaysa kadib markii israa'il ay mar kale duqaysay magaalada kaza taasi oo ay kaga jawaabaysay gantaalo halkaasi lagaga soo tuuray masar ayaa in muddo ahba ahayd dhexdhexaadayaha israa'il iyo ururka xamaas oo gacanta ku haya maamulka marinka gaza laakiin waxaan faahfaahin laga bixin booqashada ay wafdiga masar halkaasi ku tageen ciidamada israa'iil ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in saacadihii hore ee maanta ay diyaaradahoodu beegsadeen goobo ay leedahay xamaas oo ku yaala koonfurta marinka gaza waxa ay sheegeen in goobaha la weeraray ay ku jirto xerada tababarka iyo weliba kaabayaal militari oo ay leedahay xamaas ma jiro wax war ah oo ku saabsan haddii dad ay ku dhinteen ama ku dhaawacmeen duqaymahan iyo haddii ay jiraan dhismayaal ku burburay habeenkii axadda ayaa gantaalo laga soo ganay marinka khaza waxaa lagu garaacay koonfurta israa'iil taasi oo keentay in qalabka kadiga gantaalaha ay qayliyaan islamarkaasina kumanaan dad ah ku qasabtay inay aadaan goobaha looga dhuunto banbaanooyinka
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaaad wararkaasi ka dhagaysanayseena waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana magaalada borama magaalada buurama waxay ka mid tahay magaalooyinka somalilan ee ay sida aadka ah ugu soo badanayaan dumarka kaxeeya baabuurta fadxiye yaasiin buuni oo ah gabar dhalinyaro ah ayaa magaaladaasi ka hirgelisay xarun lagu barto darawalnimada baabuurta gaar ahaan gabdhaha waxaana markaasi warbixintan magaalada buurama nooga soo diray wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good barnaamijkan mxuu ahaa wadista baabuurta haweenka u sameeyey waxaan ugu talagalay soobaha igu kalifey wuxuu ahaa aniga yani markaan eegay haweenkii iyo raggii haddana hablahan baranaya waxay u badan yihiin hablo reerale oo baabuurka odaygeygii ka kaxaysanaysa duhurkii oo kale hablaha aanaan guryaha lahayna dee aabahooda ama walaalahood baa leh inay kusoo adeegtaan buu baahayay mararka qaarkood ama waxyaaba kadisa iman karaba deeyo qofkii ku kalifi kara inuu gaari kacayso sidaas aawadeed baa aniga horta igu dhalisay inaan sameeyo meel ay habluhu ku bartaan gawaadhida oo weliba ay hablo ku tababaran haddana fikirkaasi runtii markaan hindisay waxaan islahaa wax badan baa hoos u dhigmi doona oo waxaa ka baxaya meeshii rag iyo dumarkii ku kulmeeya baabuurta meel bannaanaa la tegayaa wax kastaa dhici kara wixii waa gabadh nin ragaa baraya iyadoo taas meesha taallo oon ka duulayo ayaa waxaan isku dayay inaan sameeyo meel ay haween kalii baraan alxamdulilah waan ku guulaysanay haweenkuna ay ku farxeen runtii dhallinyaro hadda ka baxaysaa jirta oon tababaray oo ah hablaa oo u dhammaatay muddadii ay baranayeeni oo dhowaan soo bandhigi doono
fadxiga markaa tirada gabdhaha ee imiga aad barto wadista baabuurta yaryar waa imisa iminka muddo waxaan wadaa ku dhow lix bilooda hablo ilaa iyo afartaneeya ayaa hadda aan gacanta ku hayaa labaatan ka mid dhowaan bay qalinjabinayaan markaa gaadiidka nooca aad barto wadistoodu waa kuweye
haweenku waxay jecel yihiin sideedaba waxyaabaha iska fudude waxayna kaxaysan karaan waa waxyaabahan baabuurtan baabuurta yar abtimatiga marka waxay jecel yihiin baabuurta waaweyn ma rabaan inay kaxaystaan baabuurta quruxda badan le ee muuqaal ahaan marka inaan gaadhigii wadato kusoo baxay ay rabaan waxaan dhibaatada badan ma rabaan marka baabuurta yaryar way u fududahay say u baranayeen weliba haddana muuqaal ahaan haweenku way kaga qurux badan yihiin baabuurta markay saaran yihiin ragga
ma waxaad bartaa un sidii gaadhiga ay u kaxayn lahaayeen mise waxaad bartaa calaamadaha wadooyinka marka lagu leeyahay gaadhi baa la baranayaa yani inantu inay gaadhigii karso ay kaxayso unuma barno waxaan u barnaa xitaa inay bedelan karto taayarka gabadhii markay gaadhigii barato haad suuqii baad kusoo daynaysaa adaa ag fadhiisanaya haadka ay leedahay saxdaad u tilmaamaysaa sidoo kale waxaad u tilmaamaysaa calaamadaha ay muxuu ahaa la marayo waqtiyada la istaagayo malka la leexanayo muxuu ahaa birbiraha la shidanayo yacni markuu qof aad hor socotid in la shidanayo muxuu ahaa maxaa la dhahaayey daba socoad ka odhanaysood calaamada cas shidanaysid markuu gaadhi soo socdoo kale inuu qofku baasikalinka ka dambeeya markuu muraadahaadka ay ka aragto inay birbiraha ushido u sheegto inuu baabur kusoo socdo waxyaabahaasoo dhan baan barnaa iyo sidoo kale waxaan barnaa waxyaabahan fudude inay taayir bedelan karto inay ogaan karto inay biyo baabuurku leeyahay saliida sida looga bedesho waxyaabahaasoo dhan anigu muddo badan baan ku dhex jiray gawaarida kaxayntooda iyo mxuuahaa mxuuahaa hagaajintoodaba waxaan la qabsado waan bartay anigu taayirada waan bedelanayaa baabuurkaygu meesha wax ka qabo waan garanayaa yacni injineernimo waxba igama dhin haddii maanta la geerish fadhiiso maadaama gabdhuhu ay ku cusub yihiin wadista baabuurta qaabka shilka ay iskaga badbaadinayaan ama ay shil u geli karaan ma u tilmaantaa
waxyaabahay shil ku geli karaani horta dumar marka la yidhaaho ragga way ka taxdir badan yihiin marka dhinac la eego haweenkuna waxyaabahay shil ku geli karaani waa baabuur xoogu socdo sida kadisa uga hor imaado qataltuna way jirtaayo de wixii xagga ilaahay ka qorani sina horta koley kuguma seegayo laakiin haddana mar walba waxaan idhaahnaa ka taxadira meelaha gooladaha markaad gelaysiin iyo waddada bartimaheega markaad maraysiinba baabuurtan ku bartaan wadista baabuurta gabdhahaas ma adigaa leh mise waad soo kiraysataa horta qofku wuxuu soo kiraysto waxba kuma qaban karo deeyo qof leeyahay baabuurtani anigu waxaan ku bilaabay waqtigii aan bilaabayey hal gaadhi baan ku bilaabay laakiin hadda saddex gaadhi baan leeyahay alxamdulilah baan taaganahay saddexdaa gaadhi yani haweenkaa ku kala barta oo dee waqtiyadaasi s haddii hal gaadhi ama laba gaadhi ay noqto way mashquulayaan mashquul buu noqonaya saddexdaa gaadhi yani waqtiyo badan bay kala helayaan gabadh kastana waxaa loogu talagalay soddon daqiiqa in muxuuaha ay gaadhiga kaxayso maalin muxuuaha bartikaala iyo maalin tieriya maalin shayga gacanta laga tusayo oy kaxaynaysa wixii iyo maalin cashir ahaan loogu bixinayo oo loo fahansiinayo habkan iyo noocay u kaxaynayso iyo baabuurka wuxuu yahay looma dhiibo inanta gaadhiga laakiin waxaan fahansiinaa horta bal gaadhi wuxuu yahay inay qofku garto
markaa macalimiinta tababaraya adiga mooyaane ma macalimiin kale oo gabdhaa ayaa iyaguna bara baabuurta ha saddex haweenoo kale ayla shaqeeya oo tababara wax raggi naguma jiraan meesha goobtaasna wax raggi ma joogaan xitaa marka wax la bedelayo wax raggi ma soo galaan waxa joogaan waa dumar dumar
fadxiya yaasiin booni oo ah gabadh ka mida gabdhaha macalimiinta ee bara gabdhaha kale wadista baabuurta waxay ku nooshahay magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dulqaad waxaa ku luuqaynaysa nimca degan
hadalka ki dabacsanba jacaylku tiirsada farxadan laga daaliniyo duxbay sheekadu tahay hadalka ki idabacsanba jacaylku tiirsada farxadan laga daaliniyo duxbay sheekadu tahay waxaan murti kogodun furay adoo dusha ka xafiidiyo dulqaad baan kaa rabaa dulqaad baan kaa rabaa waxaan murti kogodun furay haddaad igu diidan tahay mar waan kugu daalayaa war dulqaad baan kaa rabaa sawtaan kugu idhi doraa intaan isku kubannahay miyaan dal shisheeyeeyo dibadda ka aadayaa sawtaan kugu idhi doraa intaan isku kubannahay miyaan dal shisheeyeeyo dibadda ka aadayaa halkadaye qowrabtiyo dalkan kula joogaya sidaynu isu doraniyo duntan kula haynaya adaa dunida bashidee maxaan kugu diidaya maxaan kugu diidaya adaa dunida bashidee adigaa dunida bashidee maxaa ku diidaya haddaan darale ee ku yidhi adigaan dadba ku jeclahay qalbiga adigow dawa doquna ruux kale ma rabo jeclahay qalbiga adiga dhawaa doquna ruux kale ma rabo malaha adiga diidayoodo dareen bad iga qabtaaya haddayna kala dilaaya darada waanu nacay dembiga meesha ka dhaca deqowma anaa iskale deqowkeyi baa iskale dembiga meesha ka dhaca deqowma anaa iskale deqowma anaa iskale
waa tahay waxay ahayd codka baxsan ee fanaanada nimcad degan heestii dulqaad haatanna aynu eegno cadaado dhalinyaro si iskooda isku xilqaamay ayaa maalmahan magaalada cadaado ee gobolka galguduud waxa ay ka bilaabeen ololo ay ku nadiifinayaan deegaanka warbixintan waxaa magaalada dhuusamareeb ka soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq dadaalada dhalinta ay uga shaqaynayaan deegaanadooda ayaa muddooyinkan ahaa mid aada looga dareemaya qaybo ka mida gobolada dalka waxaana qaar ka mida dhallinyarada ku dhaqan degmada cadaade ee gobolka galgaduud oo isxilqaamay ay bilaabeen ka shaqaynta goobaha qashinka lagu shubo aamine axmed maxamed waxa ay ka mid tahay dhallinyarada cadaade ee ku howlan ka shaqaynta qashinka qaadista magaalada waxa ay v o a uga waramaysaa sababta ay u doorteen inay qashinka ka guraan gudaha magaalada in haddii aan ku bilaabo magaceyga waa amin axmed maxamed ka mid ah dhalinyarada sida mid volunteer uga shaqeyda deegaanka mid xilqaamay markii la yidhahdo bilic soo celin ama la yidhahdo nadaafad waxaa la yidhi horta cabdiwaaxidow intuu qashinka kuu jiraayo cudurka kuu jiraa annaga haddaan nahay dhalinyarada magaalada cadaado waxaan nahay dhalinyaro isxilqaantay oo si volunteer uga shaqeyda oo qofna uusan waxba siin saabagulayn annaga ayaa wax walba soo gadna oo soo iibina hadday ahaareed wax qashinka lagu guriyo hadday ahaareed gaarigii la saari lahaa hadday ahaareed shamiito meel lagu shamiiteynayo annaga ayaa soo gadna oo isku qorqorna marka xigta cabdiwaaxid oo deegaanka markii la fiiriyo deegaan walba ama dal walba waxaa layidhi dadkiisa ayaa dhigta haddii aan annaga maanta aanan nadaafin beri jiilka soo korayana ma nadaafin cabdinuur ciise cilmi ayaa tilmaamaya in qaybaha bulshada cadaade ay ku wacyigeliyeen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen qashinka qaadista magaalada run ahaantii waxaan ka shaqeynahay nadaafada deegaanka sida deegaanka u noqon lahaa deegaan aad iyo aad u diyaarsan run ahaanti waxyaalaha aan qabanaynay beriyahan dambe oo shaqooyinka aad iyo aad aan ugu wadna waxaa kamid ah in aan ku dhiiri gelino qaybaha bulshada si ay uga qayb qaadan lahaayeen ololaha nadaafada iyo in ay ka shaqeeyaan mar kasta ahi in laamigoo kale iyo dhammaan highwayga wadooyinka waaweyn ee deegaanka in laga qaado qashinka in jidadka la furo iyo in deegaanka mar kasta ahi bilicdiisa laga dhiga mid aada u samayso inta badan waxaan kala talinayna inay nadaafada ayagu iska isku xilqaamaan maadaama anaga aan hadda dhalinyaro ah run ahaantii hadda xil roobaadkii ugu dambeeyey halka qorshayaasha ugu macquulsan ee ururka ku guuleystay waxaa kamid ahaa in uu arkay meelo aada iyo aada u muhiim ah ay biyo badanna ku jiraan inay isku bedelayaan inay wasaqoobaan dadkuna ay xaalad cudur ay meesha ka dhaco iyo in ay xataa dadku iskaga gudbi waayaan meelaha qaar oo muhiim u ah inay maraan ka urur ahaan waxaan isku xilqaanay inaan soo wadno booyado booyadahaas oo leh matoorada janeetarka ah in biyihii aan ka jiidno kabacdina aan geyno meelo munaasib ah oo magaalada ka baxsan ilaa shan booyadood aan uga howlgalno aanan ka jiidno meelo waaweyn oo biyuhu fadhiyeen oo ay biyahaas keeni kareen inay caafimaad daro ku keenaan deegaanka inkastoo dhallinyarada u istaagtay ka shaqaynta qashinka ay ku guda jiraan xilligii waxbarashada haddana waxa ay doorteen in si bilaash ah ay uga shaqeeyaan bilic soo celinta degmada cadaado
hadda waan wadnaa shaqooyin yaryar ayaan qabanay inkastoo dadka way iska mashquulaan badanaa tiimkan wax iskugu jira waa tiim aada u daayar oo dhalinyaro ah oo waxbarato waa dhalinyarada deegaanka waxbarata waa mahadsantahay cabdiwaaxid oo qashinka markii magaalada laga qaado meel waxaa jirta magaalada ka baxsan oo ilaa shan kilomitr u jirta oo loo sameeyay qashinka in la iskugu geeyo oo kabacdiina lagu gubo sidoo kale qashinka markii la aruurinayo wuxuu u baahan yahay galoofisyo maryo yar oo sanka lagu xirto sidoo kale fargeetooyin waxaas oo dhan annaga ayaa iisa necib ilaa hadda naga taageerta maana arkin waa mahadsan tahay aada iyo aad waxaan rabnaa hadda inaan soo bandhigno kulan ballaaran oo aan rabnay aan dhalinyarada ugu sameyno wacyigelin guud ahaan annagoo uga jeedna in ay bilicda degmadu tahay in laga qayb qaato tahay muhiim kulankaasoo aan rabnay inaan saddex boqol oo dhalinyaro ah iskugu keenno ugu yaraan kabacdina aan ajendaha shaqada aan in muddo ah aan soo wadnay aan hor dhigno iyaguna aan fili doono inay shaqadaan si toosa usoo gelin doonaan markii aan uga sheekayno maadaama aan hore dhiirigelin u wadnay haddana aan rabna inaan dhiirigelinteena ugu weyn aan kulankaas uga faa'iidaysano ka shaqaynta qaybo ay dhalinta u arkaan inay ku filan yihiin ayaa ka socda gobollada dhexe ee soomaaliya waxaana muddooyinkan ay kaalin mugla ku dhex lahaayeen sidii ay qayb dhalinta uga noqon lahayd arrimaha bulshada cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb mahadsaneyd cabdiwaaxid haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha cabdiqaadir maxamed samankaab ayaa soo jeedinaya
aan ku bilowne kulamo ka tirsan horyaalka talyaaniga ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa iyadoo kulanka ugu weyn ee la wada sugayana uu ahaa kulanka derbi de milano ama labada kooxood ee ka kala dhisan magaalada milano ee inter milan iyo a c milan kulankaasi ayaana sidiisaba meel kastoo ama kaalin kastoo labada kooxood ay ku jiraan iyo heer kastoo ay taagan yihiinba markasta taageerayaasha aad u ugu adag ayna u xiiseeyaan ciyaartan ayaa ka dhacday garoonka labada kooxood ee isku magaalada ah ka dhexeeya waxaana kooxda ac milan ay ahayd marti kulankan kooxda inter milan ayaa goolo looga hormaray iyadoo ac milan ay muujisay weli inay tahay koox weyn kadib markii laba gool ay keensadeen laakiin inter milan ayaa dagaal adag kadib waxaa u suura gashay in ay goolashaas intay iska soo gudaan ay haddana goolal kale ka dhaliyaan labadii inter milanna waxaa loo saaray afar gool ciyaartan waxaa ka dhex muuqday ciyaaryahan zalatan ibrahimovich oo intii uu ku soo biiray kooxda ac milan aan marna laga badinin laakiin tan waxa ay noqotay guuldarradiisii ugu horraysay intii uu dib ugu soo laabtay kooxdaasi zalatan oo dadka qaar ay sheegaan in da' weyn uu jiro ama xilligii uu ciyaaraha ka fadhiisan lahaa ayaa goolka ugu horreeyey ku baasay kooxda inter milan waxaana markaasi uu mar kasta uu asaga sheegayaa in weli uu yahay zalataankiisii hore lukaakuna ciyaartan gool ayuu dhaliyey sidaasna inter milan ayaa guushaasi waxa ay ka saaciday in ay soo galaan kaalinta koowaad ee horyaalka talyaaniga oo waayadan ay yuventus hogaaminaysay inter milan hadda waxa ay leedahay afar iyo konton dhibcood farqiga goolasha ayay kaalinta koowaad ku soo gashay waxaana kusoo xigta kooxda yuventus oo isku dhibcan yihiin oo iyana leh afar iyo konton dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta kooxda lazio oo leh saddex iyo konton dhibcood horyaalka talyaaniga ayaa hadda u muuqda mid weji kala yeelanaya maadaama siddeeddii sano ee lasoo dhaafay kooxda yuventus ay ahayd kooxda horyaalka milkinaysay hadda oo saddexda kooxood ee ugu sarreeya ay hal dhibic oo keliya u dhexayso ayaa la leeyahay wax walba ayaa laga filan karaa yuventus in ay kaalinta labaad ku jirto sanadkan ayaa waxa ay cadaadis weyn ku tahay tababare mauricio sari iyadoo wararka qaar ay sheegayaan ama wararka laysla dhex marayo in laga yaabo inay dib ugu yeertaan tababarahoodii hore masimilano alegari laakiin lama hubo warkaasi in uu ku soo laaban doono tababarahan oo iskii uga tegay shaqada kooxda kale ee atlanta ayaa kaalinta afraad ku jirta oo afartan iyo laba dhibcood ayay leedahay si la mid ah kaalinta shanaad waxaa ku jirta kooxda roma oo iyana haysataa afartan iyo laba dhibcood dhinaca iyo horyaalka laliga ee dalka sbainna kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray kooxda real madrid ayaa waxa ay u martisay kooxda ososuna real madrid ayaana ku badisay afar gool iyo gool taas oo real madrid u sii sahashay inay ku sii nagaato booskeeda ciyaaraha kale ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah kooxda saltafigo ayaa waxa ay labaii hal oga badisay kooxda sevilla real batisna waxaa dirqi oga badisay kooxda barcelona laba iyo saddex ayaana looga badiyey kooxda barcelona ayaan qaab ciyaareed fiican ama goolashii lagu yiqiina dhalinaynin tani intii ay iska ceeriyeen tababarahoodii hore tababaraha cusubna cadaadiska ayay kusii kordhinaysaa hanaankan ciyaareed ee kooxda barcelona ay ku ciyaarayso dhinaca iyo ingiriiskana laacibka u ciyaara kooxda manchester united ay dhowaan la soo wareegeen ee igaalo ayaa isaga haray kooxdiisa oo tababar isqoraxeyn u aaday dalka sbain sababa la xiriira arrimaha socdaalka iyo sharciyadiisa igaalo ayaa la rajeynayaa in kulankiisa ugu horreeya uu toddobaadka dambe u safto kooxdiisa manchester united kulanka ay kaga hortegayso kooxda chelsea waxaana laacibkan oo ka yimid dalka shiinaha dadka ciyaaraha falanqeeya ay tilmaamayaan in manchester united booska weerarka ee uu baneeyey lukaku ay adag tahay inuu buuxiyo xilli uu dhaawacan yahay marcos rashford wararkeenii cayaarahana waa naginta
xubintaasi ciyaarahan cabdiqaadir samakaab ayaa nala socodsiinaya haatanna dhinacii kaalmaha heesaha inu mar kale jaleecno waxaa idinku soo maqan codka fanaanka iidla yare heesta xiisaha kalgacal
xiisaha kalgacal muddu igu xidho ixanibay darteede xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal muddu igu xidho ixanibay darteede xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato ubinqaali iyo qalbiga yeexado ubinqaali iyo qalbiga yeexado qalbiga yeexado xaggeeda jira xaggeeda jira xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato waxaad tahay xurumo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga waxaad tahay xurumo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga
codkaasi baxsan ee fanaanka iidlayare iyo heestii xiisaha kalgacal ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aan ugu xishaa xasilooni iyo xasilooni iyo garashiyo xabdhoor aan ugu xishaa dhulka meel xarfa in lagu xundumay hooyadeed xali ku xambaariso dhaay xoorla iyo ku xambaariso dhaay xoorla iyo dhaay xoorla iyo lagu habay xalaa lagu habay xalaa dhulka meel xarfa in lagu xukumay hooyadeed xali ku xambaariso dhaay xoor lagu habay xalaa